أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka doornimo ugu doorka roon faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar cagmarin ah oo saaka ka dhacay deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo wafdi ka socda maamulka ridda somalilan ayaa booqasho ku tagay magaalada adis ababa xilli dhanka kale xog laga helayo kulan william ruuto iyo cabdiraxmaan cirro ku dhex maray magaalada nairobi kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bakool iyo culmaa udiinka odayaasha dhaqanka ayaa kusoo gabagaboobay deegaanka buurdhuxunle ee wilaayadaasi wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay weerar si baan loogu xasuuqay murtadiinta oo ka dhacaya deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan kooxda riddada soomaaliya ayaa sii kordhisay afduubka ay u geysanayso shacabka maatida ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho beesha ajuuraan oo ka mid ah beelaha degaa wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyado xoolo nool ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay toddobylabaatanka dulxija kun afar boqol iyo afartanka qodobadii warka dowrnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar cagmarin ah oo saaka ka dhacay deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo hayaa aroornimadii hore ee saaka waxay ciidamada mujaahidiintu weerar qorshaysan oo cagmarina ku qaadeen laba xero oo maleeshaadka riddada ay kaga sugnaayeen deegaanka burujaad ee duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku-haynta labada xero iyo guud ahaan deegaanka kadib markii maleeshiyaadka murtadiinta durba daqiiqadii hore ee weerarka ay bilaabeen inay cagta furaan oo deegaanka isaga cararaan intii uu weerar ka socday waxaa jiray ciidamo murtadiin ah oo gurmad ahaan uga soo baxay magaalada baydhabo kuwaasoo mujaahidiintu ay kamiin u dhigeen laguna qasbay inay dib ugu laabtaan magaalada iyagoo weliba khasaare culus dhabarka loo saariyey saraakiisha ciidamada mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyey in weerarkii xasmiinta ee saaka lagu dilay labaiyo toban askari oo murtadiin ah laguna dhaawacay siddeed iyo labaatan kale halka maxaabiis nool ay mujaahidiintu gacanta ku soo dhigeen intii uu dagaalku socday sidoo kale mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen qhanimo isugu jirta hubka noocyadiisa kala duwan iyo aqabyo kale oo kuwa ciidanka ah dhanka kale alkataa'ib ayaa baahisay sawirada weerarka cagmarinta ah ee saaka ka dhacay deegaanka burujaad ee duleedka magaalada baydhabo waxaana sawirada alkataa'ib lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda gacanta ugu haya labada xero iyo midadka murtadiinta oo daasan gudaha iyo bannaanka xeryaha iyo sidoo kale maxaabiis jeebaysan oo mujaahidiintu nolosha ku hayaan iyo mujaahidiinta ugu dambeyn dab qabasiyey labadii xero ee cadowga weerarkan xasminta ah ee saaka ka dhacay deegaanka burujaad ee duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxa uu imaanaya xilli shalay ciidamada mujaahidiintu weerar qorshaysan ka fuliyeen deegaanka ceelkooxle ee hoostaga degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan kaasoo allaha fadligiisa dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen toddobaatan iyo laba isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah
waad mahadsantahay walaalka caliyare wafdi ka socda maamulka riddada somalilan ayaa booqasho ku tagay magaalada adis ababa xilli dhanka kale xog laga helayo kulan william ruuto iyo cabdiraxmaan xirro ku dhex maray magaalada nairobi marwaan maxmed ayaa sii faahfaahinaya warbixintani wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda maamulka riddada ah ee somalilan murtadka lagu magacaabo cabdiraxmaan daahir aadan ayaa booqasho qaadatay muddo dhowr cisho ah ku tegay magaalo madaxda etoobiya ee adisababa booqashadan oo bilaabatay khamiistii lasoo dhaafay socotayna ilaa axaddii shalaya ayaa lagu soo waramayaa in wafdigan ka socday ashaadala dirarka somalilan iyo muddadaasi kulan foolkafool ah la yeesheen madaxda dowladda xabashada etoobiya wasiirka arrimaha dibadda etoobiya ayaa qaabilay wafdigan ka socday somalilan waxaana sida warbaahinta loo soo bandhigay kulankaasi looga hadlay waxay ku sheegeen kor u qaadista iskaashiga xiriirka diblomaasiyadeed iyo dirisnimada ee ka dhexeeya labada dhinac wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ayaa la filayaa in bisha soo socota uu booqashooyin rasmi ah ugu kala bixi doono dalalka dhaca galbeedka qaaradda afrika sida uu dhowaan baahiyey wargeyska the times of israel oo ka mid ah warbaahinta uga afka dheer yahuudda wargeyskan waxa uu intaasi raaciyey unqoshaha wasiirka uu soo baxay maalin uun kadib markii dhowaan safiirka gaana uu booqday somalilan taasoo hordhac u ah yiiro ololo ballaaran oo diblomaasiyadeed oo aqoonsi raadin ah oo ku wajahan galbeedka afrika leexashada somalilan ee ku wajahan galbeedka afrika kama turjumayso oo keliya yiiri wargeeska himilo juquraafiyeeda balse waxay muujinaysaa suurtagalnimada in somalilan ay ku biirto isbahayso goboleed cusub oo isbedelaya maadaama dalalka maali burkina faso iyo niger ay si rasmi ah uga baxeen urur goboleedka ecowas wargeeskaas hayuuniyadda ah ayaa sidoo kale daaha ku rogay in kulankii dhowaan magaalada nairobi ku dhex maray madaxweynaha reedada somalilan cabdiraxmaan ciro iyo madaxweynaha dowladda siliibiyadda kenya william ruuto lagu gaaray ayuu yidhi ogolaansho aan si rasmi ah loo shaacin oo ku saabsan fulinta xafiis wakiilmo oo somalilan ay ku yeelato caasimadda kenya wasiirka arrimaha dibadda ee reedada somalilan ayuu wargeesku sheegay in sidoo kale uu dhowaan uu soo dhammaystiray booqasho uu ku tegay maraykanka taasoo hordhac u hayuu yidhi safar rasmi ah oo la filaya cabdiraxmaan ciro uu dhowaan ku tago magaalo madaxda maraykanka ee washington d c ilo diblomaasiyadeed oo heer sare ah ayuu wargeesku sheegay inuu ka soo xigtay in booqashada wasiirka ee maraykanka ay ahayd mid si wanaagsan loo soo dhoweeyey taasoo calaamad u ah uu yidhi marxalad muhiim ah oo gaaray ololaha muddada dheer soo jiitamayay ee somalilan ugu jirtay helista aqoonsi rasmi ah maalmahan u dambeeyey ee wafdigan ka socday somalilan ay ku sugnaayeen adisababa waxaa isla magaaladaasi booqasho ku joogay taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika gaarka lagu magacaabo michael langley kaasoo maalmihii ka horreysayna booqday hargeysa iyo berbera dareboter oo ah majalo toddobaadla ah oo laga leeyahay etoobiya ayaa sheegtay in tallaabadan uu maraykanku doonayo inuu ka aqoonsado somalilan ay ka dhalan doonto natiijo fiican oo dhabaha u xaadhaysa hirgelinta damacbadeed ee etoobiya wargeeskan etoobiyaanka ah ayaa farta ku fiiqay in dalka etoobiya uu rajaynayo in marinka celiiriga ah ee ku tirsan xeebta waqooyi ee somalilan uu noqon karo marinbadeedkii ay muddada dheer ku taameeyeen waad mahadsantahay marwaan kulan wadatashaha u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bokool iyo cilmaaudiinka odayaasha dhaqanka ayaa kusoo gabagaboobay deegaanka buurnaxulle ee wilaayadaasi cabdiqani maxmed ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey waxa uu ahaa shirweyne heerkiisu sarreeyey oo ay ka soo qayb galeen culimaa'udiin nuqabo iyo wilaayada islaamiga ah ee bakool kana dhacay magaalada buurdhuxunleh kaas oo intii uu socday looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay horumarinta dacwada boorinta jihaadka iyo in bulshada muslimka looga digo dhagaraha cadowga gabagabada kulanka waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa waxaana xigay kalimaad kala duwan oo ay madasha ka jeediyeen culimadii iyo mas-uuliyiintii shirka mushaarakeynaysa sheekh ibraahim cali oo ka mid ah culimaa udiinka ayaa kelimadan goobta ka jeediyey magacay meeleray ibraahim cali cabdulaahi waynaha ka qayb galay marka shirkunkan ah oo andhahayay walaayada islaami bakool iyo culamaa udiinkii iyo nuuqabadii dhammaan ka shirsanayeen oo taladaayanba ka qayb galay waana mayinka baxay aran id wiinan badanu wali una markananin suubiyo iyo culmo ka haynin omo dadkii maamulka islaami maamulka hayan iyo nuqabadii waliliinku baahnayba ka taladayan oo ummadan in la badbaadiyo diinjan in la badbaadiyo akhlaaqdii la badbaadiyo adduunyadii iyo aakhiradii laka shaqeeyo wali unuba markaa haalkaasay inteeganayniba ka taladaani ilaahi subxaana wa tacaala mahninka dhammaysa khayr wanaagsan bahninka dhammaay wal qiimo badanha ku bahay doorka ulmada zaman walba doorjuu marka teegaya ini marka dadkii dacwada deersiyaano jihaadka iyo taxriidiyaano oo dadka munkaraadka ku reebano wanaaga faraano macruuf faraano doorjuu marka had iyo jearbakii teegu maar sidoo kale waxaa nuqabadii kulanka ka hadashay ka mid ahaa malaaq muxiidiin guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada bakool shirka mayhaye culummada iyo nuqabada oo galanta ka hayti walaayada islaamiga ee bakool shiro may haayay eed muhiiman ah hadafka lukulahay may haytay ilaahay mahadisu may dareree herdengmeylinka dambayti gaalada guud ahaantii ilaahay ka burburiyaay ini ummadta muslimiinta guud ahaantii taxriilka jihaadkaas ku qayb gaadaan doontuna lasla fuul hor awalan waa lasla saaranaay nuqabada guud ahaantii iyo culummada iyo walaayaadka isinimadaysan cadow ilaahay aan ku horseedaan oo maadaama gaaladii iyana waxyaabo badan iyo iyo lasoo socoto iyo diyaarin kale ka jarta islaamkana mid oo usun tajdiidintaas la suubiyo haytdanka badan waaliga wilaayada bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan oo dhankiisa gabagabada kulanka ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey ahdaafta kulanka iyo shaqooyinka lagu kala qaatay isagoona rajo weyn ka muujiyey miraha kasoo bixi doona ahdaafta la xaqiijinayay ee keentay qabashada maaragtay shirkan ama kulankan waxaa ugu horreeyey number kow shaqooyin oo sanadkii hore laisu diray oo odayaashii culimaaudiinkii iyo shaqooyin horey loo kala qaaday waa laisku wareysanayay wixii noo qabsoomay iyo wixii kale sanadkan cusub maadaama hadda fooda nugu soo yahayna in shaqooyin lagu kala qaato oo maaragtay howlo iyo shaqooyin lagu qaybsada hadafka ugu weyn kaasu ahaa iyo wax maanta maaragtay uu jiro iyo xaaladda dalka iyo siyaasadda guud iyo meelaha ay maraysa maarata in la kala warqaato oo dadkan hooga yara ay ee lasoo update gareeyo intaasaa ugu muhiimsanaa jazaaka allahu khayr intaas uquul ah oo maarata allah subxaana wa tacaala barakeeyey oo dad culimmadii rabbaaniyiinta ahaa u taagnaa kitaabka allah subxaana wa tacaala difaaciisa iyo odayaashii dhaqanka iyaga naftirkooda ay u taagnaayeen hirgelinta shareecada islaamka intaasoo maskaxa iyo raggii eh, makaatibtii guud oo wilaayada way wada joogeen runtii waxa waaye een, intaasoo maskaxa ee laisugu geeyey meeshii maarata laisugu geeyey waxaan kasoo bixi doona insha allahu tacaala Eh, miro dhal aad u weyn ayaa kasoo bixi doona shaqooyin waa lagu kala qeybsaday shaqana waa lagu kala qaatay wax hadda maarata gadaala idin- la idinka keenaa la dhahayna ma ayna jirin in kasta maarata shaqadii iyo meeshii ku aadnaa shaqa qaybsi baa jirtay wixii wilaayadu maarata ay qaadateen waa qaadatay wixii ugaasida loo diray waa loo diray Eh, golihii malaaqyadii jazaaka allahu khayra jazaa marka natiijo weyn oo aad u weyn baan aan ka rajaynayna insha allah kulamada caynkan ah ayay wilaayadu dhowr jeer qabatay si looga faa'iidaysto garaadka saliimka ah ee culimmada ah iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee bakool mahadsanid cabdiqani wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay weerar si bacan loogu xasuuqay murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan marwaa maxamed ayaa mar kale warbixintan haya xilli maalinnimadii shalay weerar cagmarin ah ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen xero maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin duleedka deegaanka ceelkooxle ee wilaayada hiiraan kaasi oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa waxaa weerarkaasi ka warbixiyey wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan shaquuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixiyey weerarkii ka dhacay bariga hiiraan ee sida baan loogu xasuuqay murtadiinta iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi duleedka moqokori ayaa ilaahay subxaana wa tacaala cadowgiisa shahaadada dirirka ah iyo mujaahidiinta xaqu dirirka ah ay ku kulmeen dagaallo culculus oo waabarkii iyo mar dhexe socday baana meeshaas ka dhacay meesha hadda wax ka dhaceen waa meel eh, isgoys ah waxaa lagu magacaabaa muqlayga geycad baa lagu magacaabaa waa meel istaraatiiji ah markii dhan loo fiirsho waana duleedka degmada moqokori inta hadda ay xaqiijiyeen walaaluhu eh, baktigu waa soddon iyo saddex wararka qaar waa ka badanayaan laakiin annaga hadda inta aan dul istaagnay oo walaaluhu arkeen waa soddon iyo saddex eh, dhaawacuna waa soddon iyo sagaal waana ka badan karaan oo intaasu haddaba waa laga badanayaa laakiin ma rabno in waxaan sugnayn aan sheegno ilaahay nicmadiisa iyo fadligiisa iyo nasriga uu mujaahidiinta siinaya mudanna in ilaahay looga shukriyo subxaanahu wa tacaala Eh, weeye waa goob hadda ay ku sugan yihiin mujaahidiinta si buuxdana ay gacanta ugu hayaan ilaahay cadowgiisina oo ka holeelay oo ay ka jabeen eh, bakhtigoodiina ay ugu carareen weye macnaha waa meel ay mujaahidiinta joogaan ugu dambeyntii sheekh guuleed abunabhaan ayaa fariin baaqa u diray dadka la khalday ee ku nool bariga wilaayadii hiiraan ee ku dhammaaday dagaalka u dhexeeya xaqa iyo baadilka isla markaana loo adeegsanayo la dagaalanka shareecada islaamka oo ay horey ugu ongoobeen saliibiyiinta duulaanka ku soo qaaday dalka ee diyaaradaha ku taageeraya waxaan baaq u diraynaa dadka la khalday wa khaasatan dadka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan barigeeda dadka khaldamay oo cadowga uu khalday oo dantooda la gafsiiyey sida hadda ay u muuqatana dad lagu dheelayo oo yacni lacib xun uu meesha ka muuqdo dadkaa talada laga khalday dadkaas maskaxdooda la khalday maanta cali jeyte iyo sambaloolshe iyo dabageed iyo xasan guurguurte xigta uma aha dadka ahalka aan nahay oo xawaadle oo dega dhulkaas bariga dagaalka aad gasheen waa dagaal adinka aadan lahayn cididan abaabushayna waa cidaan adinka idin matelin waa cidaan diin ahaan idiin matelin waa cid laasha beena idiin sheegatay wallaahi waa cidaan isku- isku dan ahayn haddii shala la khaldamay soomaalidu waxay tiraa jidkii habeen la gafay maalin loo noqoy ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa waa khaldamaan ilaahayna waa u soo laabtaan cid kastoo ay wax ka khaldameen soo noqda gadaal u soo laabta fikira warka aan caawa idin leeyahay waa war qof xigta u idin yidhi qof ay mas-uuliyada ka shanqarayso oo ka qaylisiinaysa waru idin yidhi weeye dadka islaamnimo ku daqanaya war dadkan annaga waxaa naga hadashiinaya dareema dadkeenna aan badbaadinno goob walba oo laysku taga maxaa looga tagaa xasan muuse oo maanta goobta guriga uu dagaal ka socdo waa guriga xasan muuse mas-uuliyad baa nakala- naga saaran gurigaas waa guriga nabadda ahaa waa guriga beecadee ballanka lagu galay waa guriga shareecada ilaahay ka shaqaynaysay guri walba oo, oo ka mid ah deegaankaas waa guriga ay ku jirtay dacwada ay gashay maanta maxaa yaallo awa adduunyadii awa diintii awa akhlaaqdii awa wiilashii xagee la aaday dadkaan le'anayo oo daadsan oo meydkoodu bannaanka yaallo ma shareeco alle xaq ilaahay baa la hor istaagi karaa wallaahi inaan la hor istaagi karin laakiin annaga maxaa naga qaylisiinaya intii aan haddaaya sheegaan naga qaylisiinaysa garashada ha shaqayso dadnimada ha shaqayso islaamnimada ha shaqayso qodobkaa waxaan leeyahay dadkaas dagaalkii ka dhacay duleedka deegaanka ceelkooxle ayaa lagu dilay in ka badan soddon iyo saddex murtadiin ahaa halka ay ku dhaawacmeen soddon iyo sagaal murtadiin ahaa waxaana weerarkii shalay uu noqday mid arbaaxo xoogan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada ee ku sugan qaybo ka mid ah bariga wilaayada hiiraan waad mahadsantahay marwan kooxda ridada soomaaliya ayaa sii kordhisay afduubka ay u geysanayso shacabka maatida ah ee ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho casaam carafaad ayaa sii ambaqaadaya muqdisho ayaa wajahaysa xaalad murug leh oo ka dhalatay tillaabooyin ciidan oo lagu afduubaya shacabka muslimiinta ah si qasabnah loogu diiwaangelinayo mashruuca doorashooyinka ay waddo kooxda riddada murtad xasan guurguurte waxaana lagu soo warramayaa in laga bilaabo ifka xalane miisaanka dhuxusha tawfiiq saraha caymiska ekes kontarool balcad ilaa soos oo ay ka socdaan qafaal ballaaran oo ka dhan ah dadka rayidka ah maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa la sheegaya in si bereer ay ku afduubayaan rakaabka saaran gawaarida kala duwan iyagoona geenaya goobo gaar ah oo qasab ku diiwaangelinayo xogaha ayaa intaasi ku daraya in dadkan lagu khasbaya inay isdiiwaangeliyaan iyagoo qoryo lagu hayo taasi ayaa muujinaysa in murtad guurguurta iyo qowlaystadiisa ay markan usoo bambaxeen ee shacabka kula kacaan jariimooyin weliba si ay u meelmarsadaan doorashadooda gaarka ah codkan idinku soo maqan waa qaar ka mid a shacabka muqdisho oo si aad uga dhex qaylinaya gaari ay saarnaayeen xilli qaab qafaal murtadiinta ay ugu dejinayeen si ay isku diiwaangeliyaan waxay tani muujinaysaa xilli guddoomiyaha gobolka banaadir murtad munga uu laba maalmood ka hor si rasmiya u sheegay in guuldarrada ka timid mashruuca isdiiwaangelinta doorashooyinka qof iyo cod isagoona kiray in keliya boqolkiiba shan ay dadka isdiiwaangeliyeen halka boqolkiiba sagaashan iyo shan si cad u diideen mashruucan waad mahadsantahay casaam beesha juuraan oo ka mid ah beelaha degaan wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyado xoolo nool ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ay rabaadka kaga jira afrimaha hore ee dagaalka sida uu ku warramayo cismaan axmed duubow iyagoo gudanaya waajibaadka allah saaray ee ah difaaca diinta islaamka ayna tahay nafyo maa lagu bixiyo waxaa bilihii lasoo dhaafay beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay u baratamayeen bixinta xoolaha kuwaasoo ujeedkoodu yahay in lagu difaaco diinta islaamka sidoo kalena lagu taageero mujaahidiinta dhowaan munaasabad ka dhacday degmada jilib ayaa waxa ay beesha ajuuraan ku wareejisay tiro xoolo ah iyagoona xoolahaasi ku sheegay inay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka qaar ka mid ah hoggaanka beesha ajuuraan oo xilligii xoolo wareejinta la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa waxaa hadaladooda ka mid ahaa anagoo ku hadlaya magacka beesha ajuuraan waxaan inta u fadhinaa inaan ku wareejinno xoolo nool aan u soo aruurinay mujaahidiinta safka hore ku jirto walaalahayna ah xoolahaas oo tiradooda ay tahay toddoba iyo toban neef oo ari ah walow hadda ka horeba aanbu aalana xoolo badan ku bixin laba boqoloo eri ah mar ku bixinnay bishii hadda naga dhammaatay labaatan iyo sideedeedii toban halaadoo geel ahaan haddana bu aala ku bixinnay degmada jirbina maanta waxaan ku wareejinaynaa toban iyo toddoba neef oo ari ah waxaan halkan ku wareejinaynaa maanta toddoba-iyo toban neef oo ari ah oon ugu talagalnay mujaahidiintu safka hore cidna nooma dirin qabiilka ayaa sadaqaystay jimcahan kasoo gudubnayna toban geel ahayd wax bu-aan lagu bixinhayay intaasoo xoolaha qabiilka isagaa la baxay cidna uma dirin marka isagoo jihaadka iyo kheyrka iyo micnaha ku taageerayo intaas ayaan anaguna maaragtay walaayadu aan ku wareejinay annagoo qabiilka wakiil uga ah mar kale odayaasha qabiilka ajuuraan ayaa ballan qaaday in mujaahidiinta ay naf iyo maalba ku garab istaagayaan xoolahana ay qayb ka yihiin garab istaagga jihaadka waddada allaah waxaan rabaa mujaahidiinta meel kastay joogaan waxaan rabnaa ereyga hadda aan leenahay naga dhab waaye waxaad naga dayaysiin garabkiina ayaad naga dayaysiin beesha ajuuraan aan nahay waad nagu tashanaysiin ilaahay idinkiis waad nagu tashanaysiin hii iyo hoolba waad nagu tashanaysiin naf iyo maalaad nagu tashanaysiin garabkiinaad naga dayaysiin ilaahay idinkiis guul waartaan idin rajaynaa ilaahay waxaan idinka baryaa kuwo ilaahay oo xafido inuusan ilaahay idinka dhigaa idin xafiday aan idin baryaa ma garan waxaa intaas inoo dheer marka qabeeshu naf iyo maal waxay la garab taagan tahay mujaahidiintu waxa weeye mar horena hadda kolley xoolahaas horaba loo bixiyey wixii had kadib ahna waa diyaar insha allah annaguna koley kama saaxanayno wixii karaankeenna ah wabilaahi towfiiq isla bishaan ayay ahayd markii beesha juuraan ay tiro geel ah ku wareejisay maamulka islaamiga ah ee degmada buwaale waxaana ka sii horreeyey boqolaal aray ah oo isla degmada buwaale ay ku wareejiyeen waad mahadsantahay walaalka dhuubow walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xildhigan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu